dowladda soomaaliya ayaa shalay sheegtay inay haatan tirada kiisaska laga helay cudurka covid nneteen ay tahay toddoba boqol iyo labaiyo labaatan qof halka dhimashada rasmiga inay mareyso labaiyo soddon qof dhinaca kale dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay waddo olole wacyigelin ah si dadka loo gaadhsiiyo khatarta cudurka haruun macruuf ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta maxamed cabdi maareye oo ku sugan magaalada muqdisho waxaan ugu horreyn weydiiyey jawaabta ilaa haatan dowladdu ay ka bixisay la dagaalanka cudurka aad iyo aad baad umahadsan tahay runtii de jawaabta dowladdu ka bixisay waxa weeye dowladda oo dhan qaranka soomaaliyeed oo dhan sida dowladaha kale adduunka waxay waxay ku jiraan dadaalkii ugu sarreeyey iyo waxqabadkii ugu sarreeyey ee ay doonayaan dadka soomaaliyeed inay kaga badbaadiyaan xanuunkaas afmarka coronavirus marka dowladdu sida kale dowladaha kale caalamka waxay samaysay cusbitaallo iyo dhakhaatiir iyo wasaaradaha oo dhan badankoodu sidii dadka soomaaliyeed loo wacyigelin lahaa loo wacyigelin lahaa wacyigelinta markaynu ka hadalno maxaa gaarood samaysano tallaabooyina oo aada qaadeen waxaanu qaadnay waxaa jira guddi qaran oo wacyigelin wacyigelinta coronaviruska ah oo ay ku jiraan wasaaradda warfaafinta wasaaradda caafimaadka wasaaradda diinta iyo owqaafta bulshada rayidka ah iyo dabcan gobolka banaadir marka laga fiiriyo xagga xarunta dowladda ay fadhido oo maalin kasta ka shaqeeya dabcan inay dadka wacyigeliyaan xaafadaha magaalada oo kale waxaa loo qaybiyaa oo dowladdu ay ay iyadu bixisay oo loo qaybiyaa maskiska waxaa loo qaybiyaa fariimo qoran waxaa jirta baabuur microfonna saaran yihiin oo magaalada xaafadaheeda ku wareegaya iyo dad mutadawiciin ah oo qaybaha aan kuu sheegay iyo iyo degmooyinka ka ka socda oo xaafad xaafad u wareegayo guri guri dadka u wacyigelinaya waayo su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan marka tallaabooyinkan aada qaadeen waxtar ma ka aragteen sababtoo ah dadka qaar waxay leeyihiin weli magaaladii suuqyadii meelaha lagu badan yahay waa la tegayaa masaajidadii inaad xidhaan gebi ahaan waa idiin suurogeli weyday sideed uga jawaabaysa arrimahaas waxaan uga jawaabayaa kolleyba annaka dhaqan ahaan iyo duruuf ahaan labadaba duruufta aan ku jirno qaran ahaan iyo dhaqan ahaan dadka soomaaliyeed oo dhaqankoodu yahay dad isjecel oo isbooqda oo qofka xanuunsan loo naxariisto oo la booqdo waa ka jira culays laakiin dadaalka dowladdu samaysay awgiis hadda bulshada soomaaliyeed waxaad moodaa inay u hoggaansamayaan wacyigelinta iyo fariimaha dhakhtarka oo horumar weyn uu jiro ayaad moodaa hadda waaye arrin baan rabay maalmahan ku jirta warbaahinta bal inaad ka hadasho oo dadka ka shaafiso arrinta ku saabsan dadka u dhimanaya cudurkan maalin dhaweed shir jaraa-id ood qabatay waxaad ku sheegtay dowladda soomaaliyeed oo aqoonsan tahay qofkii dhintaba inuu ama u dhintay cudurkaas ama cudurkaasi uu fududeeyey bal arrintaas iyo waxaad ka dhihi lahayd aada aad u mahadsan tahay su-aashaas inaad weydiiso runtii hadalka qaabkii aan u idhi qayb kamida ayaa inta la gooyey inta aad sheegtay la geliyey warbaahinta ama mediaha social mediaha hadalka sidaanu idhi wuxuu ahaa dadka leh calaa u dhinta xanuun leh calaamadaha covid nineteen sida xumadda iyo qufaca sidaa u dhinta waxaanu u aqoonsanahay oo dowladda soomaaliyed u aqoonsan tahay intii uun laga caddaynayo in uu in uu u dhintay xanuunka covid nineteen ama uu ugu darsamay xanuun kale oo hayay sida malaariyada oo kale iyo wixii kale lamidka ah taaqaasaanu uga jeednay in dadka soomaaliyeed ka dheeraadaan dadka calaamadaha xanuunka lix si aanay xanuunku aanu u fidin oo aanay iyaguna uga qaadin aanu dareenka shacabka ku gelinaynay ma aha sida loo geliyee ah in qof kasta oo dhintaa uu dhintay covid nineteen ma ahayn sidaas dadkan maxaafadaha loogu tagaa oo yaa jiran baa la yidhaah mise dadku iyagaa yimaado yidhaahda calaamadihii baan isku aragnay runtii system aad iyo aada u fiican baanu leenahay waxaa jira shir uu jeeriyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya habeen kasta sideedda fiidnimo ilaa ku dhowaad saqda dhexe oo ay ku jiraan wasaaradahaas aan kuu sheegay wasaaradda caafimaadka wasaaradaha dowladda badankoodu oo ay ku jiraan dhakhaatiirta soomaaliyeed oo weliba ay ku jiraan dhakhaatiir badan oo soomaaliyeed oo caalamka ku kala sugan oo oo aqoon ahaan xirfad u leh xanuunada faafa iyo coronavirus khibrad badan u leh oo ay ku jiraan bulshada rayidka oo ay ku jiraan ganacsatada soomaaliya wixii waxgal u ahaa maamul goboleedyada madaxdoodu ay ku jirto ayaa habeen kasta la galaa lagu kala xog qaataa structure waxaa jira call center meel la dhaho oo dadku ay soo wacaan oo ay ku diyaarsan yihiin baabuurtii ambalaaska ahayd iyo dhakhaatiirtii dadka u adeegeysay oo haddii meel qof xanuunsan laga soo sheego isla markiiba uu baxayo ambalaas iyo dhakhtar saaran iyo cusbitaallo u diyaarsan oo hadda martinina si fiican noogu qalabaysan yahay tiro fiican oo sariiraha yaaliin cusbitaal madiinana hadda maalmaha soo socda gacanta laga qaadayo cusbitaal saddexaadna gacanta lagu hayo marka system aada iyo aada u fiican oo ilaa gobolada qofkii xanuunka isku arka ama calaamadihiisa isku arka uu soo wici karo isla markiina adeeg loo dirayo meesha ugu dhow ee dalka adeeg looga fidin karo looga dirayo ayaanu leenahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdi maareeye oo u warameeyey haaruun macruuf